habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axad ah bisha janawari waa afar iyo toban sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddana waxaa idiin daadihinaya fiidnimo anigoo ah caashe ibraahim iyo jacfar kuukay
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida waraysi aannu la yeelannay siyaasiga faysal cali waraabe oo wiil uu dhalay lagu dilay dalka siiriya wuxuu warkana soo gaadhay shalayto subax ayaa markii horaysay hooyadii ay gabadhiisa u soo dirtay magaalanaysa kelib watsapka ku soo duubtay markaasoo ku caddaysay inuu ilaah u naxariistay sagaaliyo labaatankii bishii hore disembar inuu geeriyooday
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha tusaale ahaan loo jirkii saca u heesay ee sida dadba lagu dardaal warinaya waa kii odhan jiray haddaan ururkiyo afagaan riday mugga eeddaa ilaah baa dhaba adna oradkay waa intii hore mar kale waa kii lahaa seerba weydiiyo sagaalaha dirir waa lagugu simi haddaad seegtana waa laga socon qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa degaanka ceel gaalwo ee gobolkaasi weerarkan ayaa la sheegay inay geysteen maleeshiyada ururka al-shabaab oo si gaadmo ah ku weeraray ciidamada dowladda warkan waxaa noo soo diray wariyaha iyaga xuseen xasan dhaqane iska horimaadka ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa yimi kadib markii kooxda al-shabaab ay gelinkii dambe ee maanta weerar culus ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada dowladdu ay ku lahaayeen deegaanka ceelka geelow oo ku yaalla inta u dhexaysa magaalada jowhar iyo degmada balcad wararka laga helayo deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka galabta uu sababay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac labada dhinacba inkastoo aan lahayn tiro sugan haddana ilo ku sugan magaalada balcad ayaa waxay v o a u xaqiijiyeen dhimashada laba askari oo ciidamada dowladda ka tirsan iyo haweenay shaah ku iibinaysay meel u dhow saldhigga la weeraray waa markii labaad oo kooxda al-shabaab ay weeraraan saldhigga ceelka geelow oo dhowaan ciidamada dowladdu ay fariisin ka dhigteen kadib markii ay kordheen weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan inta u dhexaysa balcad iyo magaalada jowhar
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay maanta in barnaamijka dhaka oo boqolaal kun oo ruux ka hor istaagaya in dalkan laga masaafuriyo ay u badan tahay inuu meesha ka baxo isagoo intaasi ku daray in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay dhab ahaantii sidaasi doonayaan laakiin ay rabaan oo keliya in arrintaasi lasii hadalhayo hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmay xilli dalkan ay dib uga bilaabmayso qaabilaadda codsiyada cusboonaysiinta waraaqaha qaxootiga iyagoo caruura dalkan yimid ee daaka loo yaqaano warkan waxaa shaacisay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda u qaabilsan maraykanka waxaanu daba socdaa go-aankii uu garsoore toddobaadkii hore si kumeel gaara ugu hakiyey qaraarka madaxweyne trump ee la xidhiiray joojinta barnaamijkaasi sannadkii hore hay-adda ayaa war ay ku baahisay barta ay internetka ku leedahay ku sheegtay in ilaa amar dambe lagu sii shaqayn doono siyaasaddii barnaamijka daaka ka hor intaanan meesha laga saarin shantii bishii sebtembar ee sannadkiina dhaafay bayaanka waxaa sidoo kale lagu xusay in dadkii horey loo siiyey sharciga daaka hadda loo ogol yahay in ay dib u cusboonaysiiyaan laakiin dadka aan hore waraaqahaasi loo siin lagama qaban doono codsiyadooda sida ay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maraykanku sheegtay
ururada shaqaalaha iyo siyaasiyiinta dalka tunisiya ayaa ku dhawaaqay maalin kale oo mudaharaad ah maanta kadib toddobaad ay mudaharaadyo ka soconayeen caasimadda dalkaasi iyo gobolada kale mudaharaadyadaan ayaa ka dhashay dhaqaale xumida iyo duruufaha adag ee dalku wajahayo maanta oo axada waxa ay sidoo kale ku beegan tahay toddobada toddoba sano kadib maalintii uu kacdoonkii carabta ee xukunka looga tuuray madaxweynihii saddex iyo labaatanka sannadood dalkaasi ka talinayay ee cali bin cali shaqo xorriyad iyo sharaf ayuu ahaa halkudhegii wadajirka loogu dhawaaqayay toddoba sano ka hor oo hadda kadib loo soo cusboonaysi lasoo cusboonaysiiyey dadweynaha oo ka hadlayay isbeddelka dalka ka dhacay ayaa sheegay in aysan wax faa'iido ah ka helin kacdoonkii dalkaasi ka dhacay shalay ayay dowladda tunisiya ku dhawaaqday in ay toddobaatan milyan ku kordhinayso dhaqaalaha lagu caawiyo dadka fuqarada ah
madaxweynaha dalka filibiin rodrigo duterte ayaa sheegay in uusan xiise u qabin muddo kororsi uu ku sameeyo muddada madaxweynenimo ee lixda sano ah aysanna jirin sabab uu u baajiyo doorashada loo ballansan yahay sannadka dambe madaxweynaha ayaa arrintan ku sheegay waraysi uu siiyey bogga internetka ee minda news la yidhaahdo waxaanu hoosta ka xariiqay inaysan jirin muddo kororsi iyo joojin doorasho waxa uu hadalkiisa ku daray inaanu isagu u baahnayn cid kaleba ha joogtee rodrigo duterte ayaa xilligiisa madaxweynenimo waxa uu ku egyahay labada kun iyo laba iyo labaatanka dhinaca kalena madaxweynaha ayaa boggaasi waxa uu uga warramay qorshihiisa dalka filibiin isagoo xusay in uu u arko in dowladdu ay yeelato nidaam la mid a kan dalka faransiiska oo ay yeeshaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare leh awoodo isku dhow sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu doonayo in labada aqal ee golaha wakiilada iyo kan shacabka ay mid keliya noqdaan islamar ahaantaana ay xildhibaanadu ku koobnaadaan konton si ay u noqdaan kuwo waxtar leh oo sharci soo saari kara gudoomiyaha gobolka hawaayi david eage ayaa sheegay in digniintii beenta ahayd ee subaxnimadii sabtida ee shalay lagaga cabsiiyey dadka deegaankaasi uu yahay wax aan gebi ahaanba la aqbali karin isaga oo sheegay in digniinta ay sababeen khalad dhanka aadanaha ka yimid eage ayaa gelinkii dambe ee shalay ee saacadda gobolkaasi warfidiyeenada u sheegay in uu ka carooday xaaladda waxaana uu yidhi maanta waa maalin badankeennu aynaan iloobi doonin waa maalin badi bulshadeennu ay aamineen in ay tahay riyadii ugu xumayd ay la kulmayaan warfidiyeenada oo si isdaba joog ah u weydiiyey sida qaladkan oo kale u dhici karo ayuu gudoomiyuhu sheegay in maamulkiisi uu samaynayo wax kasta oo suurtagal ah oo ay ku xaqiijinayaan in aanu mar kale dhicin khalad noocana waqti yar kadib sideeddii subaxnimo ee wakhtiga gudaha ee gobolkaasi ayaa dadka degaanku ay heleen fariin dhahaysa khatar gantaal balistig ah ayaa ku soo socota hawaayi raadso gabaad deg deg ah tani ma aha dheeldheel
wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna hargeysa wiil uu dhalay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee cucid ee somalilan faysal cali waraabe ayaa ku dhintay dalka suuriya oo uu sannadihii ugu dambeeyey isaga iyo xaaskiisuba ay ku sugnaayeen sida uu faysal u sheegay v o eda wiilkan ayaa la sheegay in lagu dilay duqayn cirka ah injineer faysal cali waraabe ayaa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye uga warramay sida warku uu ku soo gaaray iyo weliba shakhsiyaddii xuseen oo uu isagu dhalay waxaanu waraysigaasi u dhacay sida tan
injineer faysal cali waraabe gudoomiye marka hore waa kaa tacsiyeynaynaa geerida xuseen wiilkaagii waxaanu leenahay samriye iimaan isagana allahu naxariisto goormeedii soo gaadhay warka geeridiisu wuxuu warkana soo gaadhay shalayto subax ayaa marka horeysay hooyadii ay gabadhiisa u soo dirtay magaalasa kelib whatsappka kusoo duubtay halkaasoo ku cadaysay inuu ilaah u naxariistay sagaal iyo labaatankii bishii hore disembar inuu geeriyooday wax faahfaahina oo sida geeridiis u dhacday iyo halka ay ka dhacday ilaa hadda ma hayno infact laakiin waxaan hubnaaun in uu ka soo baxay riqa oo aada u khatar aheyd haddana meel nabadgelyo ah uu joogay markaa koley dagaaradunbay noqonaysaa bay la tahay meesha dagaalkama socdee xuseen allahu naxariistee qof nooceye bu ahaa wuxuu ahaa nin aada iyo aada magaranasay oo shaadira maskax badan very intelligent dadka ah baa lagu qiyaaso ahaa wax organize galaya koo yar anuu in yar badaa in badan lama joog jirin markuu dhashayba intaa waxaan kusoo maqnaa xaggan baan kusoo maqnaa arrimahan siyaasadaan ku jiray laakiin markaan fasax u tago aan soo yar soo eegaan arki jiray markii dambena wuxuu noqday assistant imaam waxay igu dareen marka aan aan ku noqday finland two thousand elevenki baan filayaa masaajid aan tegay lagu tukanayo oo ninka magaranaysaa salaada aqiimiya wuu iga sii jeedayo oo markii uu igu soo jeestay uu noqday xuseen ayaan yaababa goortuu gaadhaba inuu noqdo assistan imaam marka markuu naga tegana waxaanu helnay ka helnay qolkiisii lacagtiisa insha wuxuu u diran jiray kutub diinta islaamka ka sheekeynaysa ayuu wixiis o dhan siidan jiray marka wuxuu ahaa si nin aad diinta aad iyo aad markii dambe xaggiisa ugu jeedsaday buu ahaa farxaan buu ahaa ayo farxaan hooydii xuseen xariir bay odhan jirtay anugu waxaan u bixiyay sayid xuseen markaa waxaa nin bulsho ahaa nin bulsho ahaa ilahay naxariista asiiye waxaan filayaa wax xageyso meeshan xubo magaranaysa ay diimeed icistan iyo waxaan way ugu dhalatay meesha uu ka horeeyey wuxuu ka shaqeyn jiray isagoo markaa hore xagga samafalka ayuu ahaa ayuu dad gruubkaasu ku jiray samafalka qaybiya kaloo meesha wax ka dhacana caawiya ayuu ahaa markaa dambana laba carura ugu dhashay xaaskooda markaa kaxaysday de ilahay waxaan ka baryay subxana watacaala inuu nahajanay geliyo oo niyadiisa u qaado dadkii na soo tacsiyeeyena iyo kuwa aan weli aan ka qaban telefoonadana telefoonada waan iska xiday waxaan le waa mahadsantihiin siduu ku tegay halkaa saad sheegtay fiinland buu ku dhashay uu ku noolaa goormu isagii xaaskiisu halkaa tegeen laba kun iyo saddex iyo tobankii bay tegeen markii hore halkan buu yimi koys laba qabo qabo meesha la yidhaahaa yeman ayaa loo diiday dayaaradoo layihi baasaboorkaaga dhacaya halkan baanu u yimi baasaboorkaanu ka qaadnay waxaan kasoo qabanay kio baasaboor doonaya garowe s inta garowe tagtid baasaboor soomaali qaadatid waxaad tagtaa etoobia etoobia markaa safaaradii ka dalbo baasaboor waxaan kusoo qabnay laascaanood halkan muddo ku xidhnaa kabacdi markii aan soo daynayna waa waxaan ku celinay finland finland waanu sheegna waxaan nihi ninkaas waa lasitaa u baxayaa haka noo haya oo hafajeedidina magaranaysaa baasaboorka nama yeelin waxaanu dambi nagmau gelin way u siiyeen guri buu galay saddex bilood kabacdi ayuu haddana baxsaday isaga xaaskiisiiba guriga hooyadii warqad u dhigay ama marka halkan baan joogay leeyahay nabadgeliyo waan tegey turkigan hadda aan ku beeganahay halkaas ka galay imsadiibuu dhashay xuseen kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii ayuu dhashay ilaah naxariis ahaa marka ilaa saddex iyo labaatan afar labaatan jir buu ahaa insha allah meelahaasu ahaa idinka xidhiirkiinu siduu ahaa anigu xidhiir maan lahayn infact waan kule yaraantiisiina waan kasoo maqnaa mar maraan u taga moojaane hooyadaba xidhiir joogtaa lalahaa aad iyo aad isku jeclaayeen marka wuxuu ahaa marka anuguna kolba waa salaami jiray marku igu salaam baan odhan jiray markuu la soo hadlay hooyadii ambay war u dariso iminka waxaad sheegtay laba caruuru ka tegay allah naxariistay xaaskii qorshuhu muxuu yahay tusaalaano kale iyagoo kale in la soo celiyo iyo iyoiyo ku talagalka doorta isagaba marka waxaan filin inuu soo baxo oo doorkan meesha uu arkay inuu khatar aheed u khalad u tegay marka xaggeen u soo jeeday afar labaatankii bisha iyo hooyadii la hadlay iyo walaaladii la hadlay la ilaahay mahadu wey hadduu ilahay halkii naga soo nabadgeliyey waa shan cisho ka hor intaanu dhiman dhimanaa afar cisho ka horaa shan iyo labaatanka sagaal labatan ku dhintay marka hadday makaan iyadana haddayso waxaan filinay inay turkiya meelaha ka soo hadlaan dee ilaah kasoo nabadgeliyo wili khatarta way ku jiraan marka dee meel nabada kasoo hadlaan ma wixii gacana waan waanuna ka ribood galaynay horena uga ribood galaynay safiirka finlanda jooga tarkishka waxaan jecelnahay inaan isna la xidhiidhno oo isku gacan usoo siin lahaa faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid ee somalilan oo u waramayey wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye faysal waxa uu ka hadlayey wiil uu dhalay oo lagu magacaabo xuseen oo lagu dilay waddanka suuriya
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maalintii labaad safar ku jooga magaalada gaalkacyo ayaa waxaa maanta si weyn u soo dhoweeyey maamul goboleedka galmudug isagoo booqday meelo ka mid ah magaalada islamarkaana dhagax dhigay waddo isku xiraysa gaalkacyo iyo hobyo warbixintan waxaa noo soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay ku hoyday magaalada gaalkacyo dhanka maamulka puntland islamarkaana kulamalo lahaa mas-uuliyiinta dhaqanka iyo qeybaha bulshada ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey dhanka galmudug ee gaalkacyo madaxweyne farmaajo ayaa tegey goobihii lagu dagaalamay labadii sane ee lasoo dhaafay wuxuuna kormeeray bare ay ku sugan yihiin ciidamo kuwa uu amray in laga fogeeyo halka ay haatan ku sugan yihiin si loo xaqiijiyo amniga gobolka islamarkaana aysan mar dambe dib ugu soo laaban colaad mar kale ka dhacda gaalkacyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo ay kaga fadhiyaan dhismaha waddo xiriirisa gaalkacyo iyo hobyo iyo hirgelinta xabsi lagu hayo dambiilayaasha madaxweynaha waad soo dhoweyseen wax allaaliya wixii madaxweynaha aan uga baahanaana waan u dhiibaynaa maantay marka ugu horraysa waxaan rabnaa inuu noo furo oo noo dhiso jidkii hobyo iyo gaalkacyo waxaan rabnaa in naloo dhiso xabsigii aan dadka edabta darada iyo mujrimiinta aan isaga xirnahay wixii kale oo maaragtay aan ku dari karrana waan ku dari doonnaa waxaan rajaynaya isan xamar ku laaban asagoon hobyo tegin dekadiina waa soo furi doonaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadalkiisa u badnaa dhanka nabadda ayaa mar kale ku celiyey in safarkiisa gaalkacyo uu yahay mid qayb ka ah dib u heshiisiin hase ahaatee wuxuu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto sidii bulshada gobolka mudug looga taageeri lahaa hirgelinta adeegyada bulshada waa safarkii dib u heshiisiinta soomaaliyeed dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay qof walba oo halkan jooga magaaladan gaalkacyo iyo qof walbaoo soomaalidin dhegaysanaya laga bilaabo maanta inay noqdaan inay noqdaan nabadoono noqdaan nabadoono oo aniga iyo madaxweyneyna xaafan ugu horrayno waxaan rabaa magaaladan gaalkacyo inay noqoto hooygii iyo hooyadii dib u heshiisiinta soomaaliyeed gaalkacyo oo nabad ah waa soomaaliya nabada ogaada colaadda iyo dhibaatadu magaaladan waxay u geysatay inaysan kobcin dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan inaysan u kobcin iyadoo weliba aad arkaayo magaalada magaalo weyn inay tahay magaalada ugu weyn dowlada dhexe inay tahay hadday magaalada nabad noqon lahayd oo aad ka shaqayn lahaydeen nabad ganacsigii iyo dhaqaalihii adduunka ay imaan lahaa magaaladan su-aashu waxay tahay marka gaalkacyo ma waxay ku tartamaysaa colaadda mise waxay ku tartamaysaa nabad iyo horumarka go-aankaas idinkaas ka leh rajagelinta dhismaha wadda isku xirta gaalkacyo iyo hobyo iyo hirgelinta dekadda hobyo oo si macmalah ay mararka qaar wax kaga soo degaan balse madaxweyne farmaajo ayaa bulshada ugu laabqaboojiyey dhagax dhigga wadda xidhiidhisa gaalkacyo iyo hobyo oo dherarkeedu yahay laba boqol iyo lixdan kilomitir qaar ka mida dadka gaalkacyo ee ka qaybgalay soo dhoweynta madaxweyne farmaajo ayaa dareenkooda sidan ku cabiray halkan waxaan uga hadlaya dareenkii aniga caashi maxamed cabdiqaadira waxaan ku soo dhoweynaya madaxweynaha farmaajo ayaan ku soo dhoweynaya madaxweynaha galmudug ayaan ku soo dhoweynaya dareenkayga lama soo koobi karo kaala iska arag weeye madaxweynaha soo dhoweynayna magacay waqtir cabdulaahi cali ka mida gabdhaha gaalkacyo maanta shucuurtan loo soo koobi karo aad baa dareenkeenu ku axsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo reer gaalkacyo maanta maalin ciida u tahay madaxweyne
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
toddoba sano ayaa laga joogaa markii wadamada carabta uu ka dhacay amaba uu ka bilowday kacdoonkii loogu magacdaray gugii carabta kaasi oo xukunka looga tuuray madax kala duwan dalkii ugu horeeyey ee kacdoonkaasi uu ka bilowday ayaa ahaa wadanka tunisiya kaasi oo maalmahan ay weli banaanbaxyo ka socdeen haddaba maxay tahay dhibaatadu su-aasha iyo weliba kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay cabdicasiis calas cartan oo ka faallooda arrimaha wadamada islaamka kuna sugan qaahira
horta isbedel daan markuu dhacayo ma sahlana haddana haddii laga filayo wax kastaaba inay isbedelkaa ka bacdi ama kacdoonkaa kadib ay boqolkiiba boqol sax noqdaan oo fiicnaadaanna sax maaha tunis ama tunisia isbedel baa ka dhacay xukunkiina waa la bedelay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay maanta ka dhaxleen isbedelkaas waa saddex shay oo ah xorriyaadka caamka waxaa la yidhahda xorriyadaasu ha noqoto xorriyadda siyaasiga ah dadku inay tartamaan inay xisbiyo samaystaan in la doorto sanduuqa in lagu kala baxo ninkii laga adkaado uu calan cadtaagu yidhaha waa layga adkaaday walaalkii baan u hambaliyeeyey ninka maanta soo baxaana berri sidaas oo kale uu sameeyo taasi waa laga dhaxlay waa faa'iido aada u weyn waxaa kaloo laga dhaxlay xorriya iclaamiya ama xorriyadda saxaafadda ama xorriyatul qowlka waxa la yidhaahdo qofku inuu ra'yigiisa cabiro inuusan cid ka butinin markaa maaragtay hadduu madaxweynaha naqdi ku sameeyo ama wasiir naqdi ku sameeyo ama uu ra'yigiisa cabiro inuu saxaafad soo saari karo inuu telefisyon samaysan karo inuu idaacad ka hadli karo iyaduna waa laga dhaxlay waa qiimo aada u ballaaran weeye waxaa kaloo laga helay ama xorriya diiniya ama xorriyat dacwa waxa la yidhaahdo dadku inay cibaadadooda xor u yihiin dacwada inay xor u yihiin diinkooda inay faafin karaan masaajido iyo madaaris iyo dugsiyo iyo machad saddexdaas arrimood oo muhimka ah ayaa horta laga dhaxlay iyagaana asaas u ah nolosha oo nolosha xorriyadday ka dhaqaaqdaa markuu insaanku xor yahay ayuu waxyaabo kale alifi karaa soo kordhin karaa waa la odran karaa xaqiiqduna way tahay inaan dhaqaalo weyn si aysan isbedelin dhinaca dhaqaalaha markaan ka hadlayno toddobaadyaddan waxaa socday dibadbaxyo waddankaasi ka jiray ma dhaqaalay la xiriireen inagoo ogsoon in kacdoonkuba wuxuu ka bilaabmay ee ahayd wiilkiis gubay dhaqaale xumo uu ka cabanayay darteed waa runta dadku waxay filayeen xaqna waa u leeyihiin waana gar markii isbedel uu dhacay waxyaabo badan haddiiba in mirihii la arko oo sida xorriyadda siyaasiga ama xorriyadda saxaafadda ama xorriyadda diinta iyo dacwada loo arkay in loo arko isbedelka dhaqaale taa ayaa marka waxay keentay markii isbedelkaa la waayo asalkana kacdoonkaba wixii dhaliyay sidaad u sheegtay ay ahayd xaala xaaladda maciishada ama xaaladda nolosha aada u adkaato dadka ku adkaatay ayaa marka waxaa keentay dadku inay isweydiiyaan aaway wixii naloo sheegay ama aaway maxaymay xukuumaddu wax noo qabato oo ay soo baxaan ayada oo aanay meesha ka maqnayn in saddex arrimood oo wiiqaya ama carqaladaynaya dadaalka xukuumadda ay jiraan saddexdaas mid ka mihidana uu sabab la yeelan karo dadkii soo baxay annagoon kulligood odhanayn laakiin in dadkoo dhan ay ka dharagsan yihiin saddexda arrimood ee xukuumadda wiiqaya ama hortaagani waxa weeye waa mida waxyaabahan iminka caalamka oo dhan wareerka ku hayo isqarxinta iyo dilka iyo waxyaabahan argagixisada la yidhaahdo dhibkoodii ay batay oo waxaad fahmi kartaa xukuumad marka waxaa kusii jeeda inay wax badan oo kale ay iloobi karto ama ay ka cagjiidi karto waxaa kaloo jira waxa loo yaqaano deep state ama dawlad camiiqa oo ah dawladdii meesha laga riday ama nidaamkii meesha laga riday raggii la riday in meelo kale ay kusoo noqdeen ama dib usoo noolaadeen meel kastana ay sidaasoo kale isku dayayaan saas darteed ama iyagii ay meelo badan carqalad ka wadaan ama xukuumadduba loolanka iyaga ay kula jirto wax badan ka dibdhigayo arrinta saddexaadna waxa weeye waxa musuq maasuqa loo yaqaano oo si fudud aan loola dagaalami karin waddamadan lixdan sano toddobaatan sano musuq maasuqa kusoo jirayna aanay si fudud uga bogsooneyn markaa maaragtay oo si fudud aanay uga dhama dhammaan karin saas darteed ayaa waxaa iskaalsanaya dagaal jira oo dhab ah oo kii argagixisada ah iyo dagaalo kale oo xukuumadda ka gara furan oo ah kii ama dawladdii hore iyo nidaamka hore siduu kusoo noqon lahaa iyo carqaladayntiisa iyo dagaalka kale ee musuq maasuqa kuwaas marka waxay keensanayaan in ay badato cabashada xukuumadda ku jihaysan oo ama mid dhab ah oo xaqiiqi ah ama mid la samaynayo oo markaa la alifayo ay tahay haddaynu eegno xisbiyada talada soo qabtay muddada toddobada sano ahayd bilowgiiba markuu kacdoonku dhacay xisbi dhinaca islaamka u janjeeray oo qoni muslimiina qabtay doorashadii ku xigtay dadkii dhinaca kale way codeeyeen marka nooca xisbiya haya talada raad ma ku leeyahay isbedelka iyo isbedel la-aanta dalkaasi soo martay muddada toddoba sana ahayd sida dhabta ah waxyaabaha tunis ay dhaxashay ila al-aan fawaa-idda laga helay ayaa waxay kamid aha ka mid ah in xorriyadda siyaasiga ah ay ka jirto oo dadku siman yihiin oo la tartamo oo ninkii la doorto xukunka qabto ninkii kalena la yidhaahdo macsalaama ina dhaaf doorashadii hore oo ku xigtay kacdoonka bilowgiisii saddex xisbi ama troyka waxa la yidhaahdo ayaa midba wax ku guulaystay isbahaysi bay dhisteen nin madaxweynihii buu qaatay midna wuxuu qaatay baarlamaankii midna wuxuu qaatay wasaaraddii ama kabinetkii ayuu qaatay islaamiyiinta ama nimankan nahda la yidhaahde u janjeera xagga akhwaanku nimankaa marka xukuumadda ayay marka iyagu madax ka ahaayeen laakiin waxay ku badbaadeen oo tuunisba ku badbaaday wuxuu ahaa xukunkaa saddex geesoodka ah ee ay isfahmeen ee ay uga soo gudbeen maraaxil adag markii dambe oo la tartamay nimankii nahda saad sheegtay halkii markii hore kow ay ka galeen markii dambe labay galeen iminkana waxay ka mid yihiin isbahaysiga xukuma oo xisbigii number kow ku guulaystay oo ah xisbiga nidaa tunis oo madaxweynuhu uu ka yimid iyo iyagii ayaa waxay samaysteen dhibka marka jira waxay tahay dad waxaa jira caqliyadoodu maanta ay marayso in dadka qaarkiis aanay noolaan siyaasad aanay soo gelin miidiya iyo warbaahin aanay soo gelin aan la soo dhaweynin xabsiyada jiraan ama miskiin meelaha iska fadhiyo oo lagu manaysto uu noqdo qaar baa marka waxay xisbiga madaxweynaha ugu caraysan yihiin muxuu ula samaystay isbahaysi ama taxaaluf nimanka nahda qaar baaba iyo isaga ku xumaynaya inuu nahdo ay isfahmeen oo ay isbahaysi samaysteen oo haddii aanay nahda meesha ku jiri lahayn laga yaabo buuqoodu inuu intaa ka yaraan lahaa qaar baa laga yaabaa in banaanka laga soo bushgareeyo si nahdo meesha looga saaro in maal lagu soo siiyo markasta buuq iyo ay furaan marka qayb way ka noqon kartaa laakiin keligeed ma wada aha kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis calas cartan oo arrimaha islaamka ka faalooda oo isagoo magaalada qaahire ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno qayladhaanta ka soo yeeraysa dhaqaalaha badan ee ku baxa la taliyayaasha iyo dadka waaye aragga aqoon-yahanada ah ee dowladda la shaqeeyo sannadahan dambe waxaa aad u badanayay tirada dadka u shaqeeya dowladda oo ay dhaqaalahoodu bixiyaan hay-adaha kala duwan sida bangiga adduunka bangiga islaamka bangiga afrika u n d b midowda yurub iyo dir kale dabcan baahi in loo qabo dad soomaaliyeed oo aqoon iyo waayo aragnimaba u leh tacliinta ay barteen waa mid muuqata lana dareemi karo sababaha keeni karto in loo baahdo dadkaasi in ay hay-ado kale lacagtooda bixiyaan iyo sida looga faa'iidaystase waa midda ay su-aashu ka taagan tahay tirada khabiirada dowladda kula shaqeeya la taliyayaal iyo kaalimaha kale ee dhaqaalaha badan uu ku baxo ma ahan mid cad oo la og yahay ama ay jirto wasaarad iyo haayad ku shaqo leh waxqabadkooda iyo marka horeba xulashadooda barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa noogu martiya mudane cabdiraxmaan ducaalo beyle wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka wasiir beyle ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o e da marka hore waan dhowahay salaamu calaykum aada iyo aad baad umahadsantihin v o e mudane beyle barnaamijkeenna wicitaanka toddobaadkan wuxuu toos u abbaarayaa dadka khabiirada ah ee dowladda ugu shaqeeya la taliya ahaan iyo dad waayo aragnimo dhexal siinaya shaqaalaha dowladda iyo waxyaabaha looga baahan yahay ugu horeyn bal sharaxaad naga sii dadka khabiirada waayo aragga ah ee loogu yeero waayo aragga ajaanibta ah tiradooda waa imisa maxayse dowladda u qabtaan horta shaqaalaha dowladda ayaa meesha ugu xoog badan dadka shaqada soo saara wax soo saarka dowladdan ee dowladda wadaa waa dad soomaaliyeed weeye dadka dibadda ka yimaada dad badan maaha runtii in lasii buunbuuniyana maaha waxa weeye lix toddoba wasaaradood oo ku shuqula dhina dhinaca dhaqaalaha iyo central banka ayaa laga yaabaa inay meeshiba afar shan qof joogaan wasaaraddiiba oo iyagana fundingkooda ka yimaada meelo kale iyaga laftooda waa dad soomaaliyeed weeye dee conditionkiiba wuxuu yahay inay muqdisho yimaadaan oo halkan ka shaqeeyaan normally lama ogola cid halkan ka shaqeysa oo meel kale haddana fadhida i think arrintaas way iska soo gabagabowday dadkaa la sheegayaana waa dad soomaaliyeed inta badanna contraagooda contraag dheer iska noqdaba marka sanad iyo labiyo saddex ay noqoto contraag dheer iska iska noqda ama dawladdaba dhinac ka soo gala marka dadka dadka noocaas ee advisorska lagu sheego ama consultants waa dad soomaaliyeed dad fara badanna maba noqon karaan be waa waa dad yar wey dadka shaqada dawladda ayaa waa waa dad soomaaliyeed oo loocala waxaana xoojinada localka leana localku yareerka jaamacadda kasoo baxay sida fiican loo tababaray waa dad halkan joogaya weyaan weligoodna soo joogay khibradooda waya inay dhisanto loo baahan yahay waxaa dadkaasi lagu xushaa khibradooda iyo waayo aragnimada ay kusoo shaqeeyeen soomaalinimadooda muran kama taagno tiradoodana laba boqol oo qof ayay kor u dhaafeen ayaa la yidhaahdaa waxayna kala qaataan lacag dhan shan kun ilaa iyo shan iyo toban kun inta u dhexaysa bishii oo mushaara lacag aad u fara badan weeye marka waxaad leedahay tiladaas labada boqol ahay ma jirto lacagtaana shanta kun ilaa shan iyo tobanka u dhexaysa ee mushaarka ana ma jiro maya malihi taamana odhan odhana maayo laba boqol inay gaadhaanna anigu waxaan soo la way ka yar yihiin laakiin de hadday gaadhaan statistiska adadu waxayso waa okay weeye dowladdi dowla- dowladdii soomaaliyeed weeyana waa dowlad ballaadhan weeya laba boqol markaad kasoo qaado e, intaasoo wasaara soddon wasaaradood iyo wakaalado haddaad u qaybiso waxay noqon karayaan waa aad garanaysaa in yar weeye mushaaraadka ay qaataan inay meelaha yihiinna waa laga yaabaa E, mushaaraadka waxaa bixiya e, e, dibaddaa laga bixiya mushaare anu anagu anagoon ka siina ma aha waa caawimo lagu caawiyo specific areas ama lawyers dad ah ama dad dadka waxbaadho ah oo analysiska aada u yaqaana ama specific areas la doonaya inay wax ka qabtaan ama macro economisa meelo yaal aan ka aan deficiencies ka leenahay oo eh, waxay naga banaan yihiin oo fooga fooga ah ayaa la doonaya dadkaas inay bishlaan waxaa la doonaya dalkaas inay dad tababaraan oo ay dabeetana dadkaa ku wareejiyaan ayaa la doonayaa Eh, i don't know eh, su-aashu xagga ay xagga ay ujeedo waa de- meel waloo tagtaba waaya ogaa eh, wixii aanad haysin dib- dibadda laga keenaa su-aasha dhabta ah ee imaanaysa waxaan haddaan u gundhacaynaa waxa weeye waxaa ciladaha ay dadku tilmaamayaan ugu horeeyo xulashada dadkan la xulanayo oo la yidhaahdo marka ugu horeyso Aye.
wasiirada ayaa si toosa u doorta cidda eh, la taliyaasha noqonayso isweydaarsi ayayna sameeyaan oo saaxiibtinimo qaraabanimo markii la isku soo duuduubo nin jeclaysi ayay u badan tahay qaarkoodna khibrad uma lahan meelaha ay la taliyayaasha ka yihiin inay aqoon leeyihiin waa macquul waa umalayn maayo anigu inaan taan raacsanahay Eh, nin caafimaadka k- bartay oo maaliyadda advisor ka yina ma jiro nin financeka bartay oo eh, meel kale oo aan shaqa ku lahayn ka advisor yina ma jiro Eh, waxa ay leeyihiin in eh, is- usluub la maraabay leeyihiin Eh, kol haddaanan anagu lacagaha bixinayninna go-aankeedu runtii annaga namaba saaraba Eh, normally lacagaa inta badan weel bankaa bixiya anigu waxaan soo qoranaya waxa weeyaan shaqadii looga baahnaa qofka oo la yidhaha terms of reference waxaa looga baahan yahay dabeetana waxaan u dirayaa qolada ku shaqada leh ee oo ah hay-ad madax banaan oo anigu lacag ahaan xisaabteeda mooyaane aanan maamulkeeda ku shaqa lahayn anigoo wasiirkii maaliyadda baan sheegaya yani Eh, dabeetana iyaguna waxay u dirayaan weel bankay u dirayaan qolada qaabilsan soomaaliya baa loo dirayaa waxaa la ogaanaya waxaa la eegayaa positionka aan soo codsaday in loo baahan yahay in kale wax badan oo inoo kala qarsoonina Eh, world banka iyo i m f ka iyo dadkaan ma jiraan iyo soomaalidu halka ay marayso waa meelo la- runtii laislaba wada identify gareeyo shirarka marka laleeyahay sanadka bilowgiisa iyo bartanka sanadka laisla eego meelaha daldaloolku ku jiraan ee soomaaliya doonayso inay inay eh, cid keento meelahaasoo laisla gartay aniga shaqadeedu waxa weeye aniga iyo dee nimanka saaxiibada lamid ee wasaaradaha joogaya dumar gabdhaha waxa weeye inaan taa qorno dirno dabeetana world banka laftiisu ka shaqeeyo advertisementka waaya Ah, hay-adda shaqada hay-adda shaqadiiyo shaqaaluna ku caawiso hadhow interviewgooda la galo ilaa iyo qofka la qaadanayana world bankuna waa involved weeye dadka ka shaqeeya arrinta agency waliba waxay leeyahay dad specific oo ar- sha- shaqadaa yaqaana oo ama nairobi jooga ama washington jooga oo arrintaas soo xalila oo soo eega ma odhan karo anigu wax waliba si si cadaalada u dhacano dee ma ma ta- taa ma ma odhan karo laakiin waxaan isleeyahay waxa weeyaan checks and balanceski aad baa loo xoojiyey waana la xoojin doonaa waxaana naga go-an in qof walba meritkiisa kusoo galo meesha uu soo gelayo ee, ee, dowladda uu kasoo gelayo iyo shaqadu qabanayo inuu capab capable ku yahay wixii loo tababarayna inuu inuu galo dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaanu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa dadka khabiirada ah ee dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyadaba ula shaqeeya la taliyaal waxaana barnaamijka inoogu marti ah wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka mudane cabdiraxmaan ducaalo beyle inta aanan dhegeystayaasha u gudbin eh, mudane beyle waxaan jeclahay inaad hal mar noogu noqoto inkastoo idna lacagtu adinka bixinin laakiin lacagta laydinkugu deeqo iyo wakhtiga laydinkugu deeqo intaba waa wax adinka idinka baxayo oo dowladdu inay ku xisaabsanta loo baahan yahay ninka ama gabadha khabiirka ah ee soomaaliya u shaqaynaysa wasaaradday rabtaa u shaqayso waxaa looga baahan yahay dowladdu inay kula xisaabtanto wakhtiga iyo dhaqaalaha la siinayo in shaqadeedii uu qabto haddaan wasaaraddaada u soo degano ma noo xaqiijin kartaa shaqooyinkii aad uga baahdaneydeen inay idiin qabtaan tirada adinka idiin qoran Eh, shaqada annagu waan uga baahannahay aniga xafiiskayga labaa jooga budget kale mid baa jooga min ugandana jooga infact waxaana waan filayaa waxa weeye waxay dee kamid yihiin shaqaalaha dawladda ee meesha jooga inkastoo annagu aanaan bixin ayay kamid yihiin waa rag iyo dumar soomaaliyeed oo aqoon leh anigu sidaan arkayo marka contractka laba saacado qofka ayaa garan kartaa inuu wixiisii kasoo baxay ayeen kale hataa haddii ay waxoogaa goldaloolooyin goldaloolooyin yimaadaan hadhow marka contractkiisu dhammaanayo ayaa la odhanaya haddana dib baa loo advertise garaynaya waxaa la ogol yahay in loo cusboonaysiiyo qofka haddii lagu qanco inuu in performancekiisii iyo shaqadiisii ay ay kulmeen haddii lagu qanco terms of referencekii loo sameeyey inuu shaqadii sidii u qabanayo haddii kalena dib baa loo advertise garanaya dad kale ayaa la qaadanaya anigu waxaan u malaynayaa i would say waxaan odhan karaa eighty percent dadka meesha jooga inay yihiin dad u qalma waxa ma garanaysaa loo loo igmaday inay inay qabtaan wat ma odhan karo qof waliba de sidii loogu talagalay buu yahay oo meel meel waliba waa waa sidaas oo waad heli kartaa qof iyo laba markaad boqolkii eegto aan aan aan efficient ahayn macnaheedu maaha educationkeedu kii loogu talagalay maaha macnuhu maaha khibrada sanadihii looga baahnaa inay inay gefeen waxoo dhan ba iyagu soo buuxiyey ayaa de haddana dadku kala karti badan yahay oo kala aqoontiisu kala kala duwan tahay sidaa waxaan ahayn anu ma odhan kara way jiraan oo dhibaatay i think assistance badan baa laga helaa adduunkaas oo aada iyo aad wax ku ol ah haddaan wax ku olahayna waa waa waa bedelaynaa adeer waad mahadsan tahay boqolkiiba siddeetan waa number aad u fiican haddii ay sidaas u jirto dhegeystayaasha ayaan u gacan haadinayaa dhegeystaha koowaad fadlan adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka magacayga waa dilinta maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho wasiirka waa mahadsan yahay sida fiicanoo noogu sharxay qaabka loo xusho dadka maarata advisorska u ah ama la taliyaasha u ah dawladda laakiin waxaa jirto waxaa prioritiska la siiyaa inta badan dadka ka yimaada dibadda oo muxuu ahaa ayaa maaragta shaqaalaha ugu badan ee advisorska ah ayaga waaye dadka localka ah oo wadanka ka shaqeeya waxbartay ayaga priorities ma leh sababta marka kuwaas prioritiska loo siinaayo oo maaragta kuwa wadanka wax ku barto dhibaatada iyo qaxa iyo rafaadka wax ku bartay aan prioritiska loo sheegaynin wasiirka inuu iiga jawaabo waa rabaa waxaan kaloo ku darsan lahaa marka micnaha prioritiska marka dhinacaas laga fiiriyo dhinaca kale waxaa jirto marki wadanku markuu dhibaato fara badan kusoo jiro oo colaado fara badan jiraan is-aaminaaduna way yaraanaysaayo dadku iskuma kalsoonaanayaan waxaa la rabaa in dadka transparency loo muujiyo oo fursadaha shaqooyinka ee banaan si opina loo soo bandhigo oo la yidhaahdo fursadaasa shaqaa qof walba oo soomaaliya way uma way way way u furan tahay oo lagu lagu xujeynin muxuu ahay hebel saas waaye saas waaye laakiin fixidka laga fiiriya aqoonsi iyo darajada qofka waa waa mahadsan tahay daleyte oo daleyte oo muqdisho kasoo waxtamay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhawow okay daleyte aad iyo aad baad umahadsan tahay horta anigu akhyaarta meesha ku jirtaay ma doonayo inaan u muuqdo inaan inaan wax daafacayo khibradayda intaan joogay un baan idiin sheegayaa arrinta ninka odayga ka dhawaajiyey ah localka versus dadka dibadda ka yimaada in dadka dibadda ka yimaada inta badan la doorto waxaan anigu u malaynayaa markaad wax soo bandhigto ee tartan la galo qofkii oo soomaaliya oo af soomaaligi iyo waxaad garanaysa o dhan ba garanaya oo haddana khibrado kale oo dibadda a leh oo waktiyada qaarkoodna laga yaabo waxyaalahan waddankeena lagu dhigin ya inuu qofkaasi sito waxaa laga yaabaa inuu magaranaysa waxoogaa kii kale ka yar badiyaa laga yaabaa sidaa daraaddeed laba program oo dhiletow iska rab socda baa jira mid gudaha ah iyo mid dibadda ah waa iska rab socdaan midna sim baa la midna sib baa la idhaa marka waxaa lagu tala jiraa waxa weeyaan in kan gudaha la xoojiyo way naga go-an tahay leanna dadka gudaha kasoo baxay in in la siiyo magaranaysaa janis weyn ee aan iyagu meelo kale janiskoodu jirin u halkan jiro in janis la siiyo training badanna la siiyo ayay naga go-an tahay marka labadaba waa lasoo bandhigaa mid xataa la kala qaybiyaa oo la yidhaha mid intana waa gudaha dibadda xataa ka dibadda kuwa soomaalida gudaha jooga way ka qayb geli karaan de wax ka xidhaya ma jiraan laakiin mid gudaha un loogu talagalay baa isaguna jiro programka aan kuu sheegaya xagga xagga soo bandhigidda de waa advertisement baa la sameeyaa waa lasoo bandhigaa wakti baa la siiyaa waktiga xataa haddii dad ay kasoo bixi waayaan liiska soo buuxiya loo baahan yahay dib baa haddana loogu celiyaa oo waa requirementka waxa weeyaan intaasoo qof soo doortaa positionki ayaa loo baahan yahay marka dee wadan wadan waxaan wata first of all waxaa kaloo idiin sheegaya waxa weeye kolley iyo kolleyba anigu halkan waxa ka bartay waxa weeye qofka meesha ka soo baxan ee ka waaya wuxuu odhanaya walayi ah dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka a waa mahadsan tahay aad iyo aad baan idin salamaya magacaygu waa jailani muuse nuux waxaan ku noolahay waddanka sweden gaana magaalada stockholm marka hore wasiirka wasiir beyle aad iyo aad iyo aad baan u salaamaya waa nin aan aada u taageerno ama aad u tixgeliyo fikradihiisa siyaasadeed ama ama maaliyadeed oo hadda uu waddanka ku maamulayo marka hore isaga waan salaamaya iyo marka labaadna idaacad fiyoda shaqaalaheeda wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood hal fikradna anu aan ku darsado arrintan aan ka hadlayno jaamac waxa weeyaan marka koowaad su-aasha koowaadaan qabaa waxay tahay waa su-aal adigu aada weydiisay marka hore isla wasiirka laakiin u baahan in lasii tafatiro wasiirku wuxuu sheegay shaqaalaha ajaanibta ah ama la taliyaal ha aadaan ama siyaabo kale a u shaqeeyaan waddanka jooga in laga bixiyo mushaharkooda dibadda taas macnaheeduma waxay tahay waxaa soo doorta dadkaas mushaharka bixinaya ama dhaqaalahooda bixinaya ayaa soo doortay iyagana miyay macnaheedu tahay mise iyaga iyo wasiirka ama wasaaradda maaliyadda ama wasaaradaha kale ama meel kastoo amniha ka shaqeeyaan ama meel kale ka shaqeeyaan ayaa doorta oo markaas iyagaa xusha taas waxaa u baahannahay wasiirku inuu si fiican noogu maxay ahayd noogu balbalaariyo su-aasha labadan wasiirka weydiinaya waxay tahay wasiirku wuxuu sheegay oo afkiisa ka qirtay iminka in ay wasaaradda maaliyadda joogaan la taliyaal ajaanib ah waddankiisa sheegay oo ah waddanka uganda nink ninka yimi inuu sheegay sow ma aha dhibaato cad oo wasiirku hadda noo qirtay in waddanka amnigiisi maaliyaddiisii uu qof ajnabiya uu systemkeedii ogyahay umalaymaayo duniya meelay ka jirto inay jirto waxa waaye lataliyaasha caafimaadka waa maqlaa lataliyaasha maxay ahayd waxbarashada waa maqlaa laakiin lataliyaasha amni iyo maaliyeed soo ma aha waddankii inuusan gacanteedii ku jirin soo ma aha in wadankii dad kaleo ajaaniba ay ogyihiin maaliyaddiisii iyo amnigiisii iyo waxyaabaha maxay ahayd ka socda taas labadaas su-aalood wasiirka waxaan rabnaa in noogu jawaabo tan kalen anugu ku darsanayo waxay tahay dhanka maamulada maamulka somaliland isaga waa maamul gooni ah oo isaga iska isu magacaabay oo ma jirto tiro dhaba laga hayo dadka ka shaqeeya sa u shaqeeyaan saan umaleynayo waxu kama hayno wasiirkuna kama haya saan qiyaasayo laakiin maamulada kale la shaqeeya dowladda federaalka ee soomaaliya sidee bay isugu xiran yihiin ma anigu aragtidayda ama intaan ka ogahay isku xiraan badan ma jirto muqdisho iyo garowe ama muqdisho iyo kismaayo dadka ka shaqeeya shaqaalaha dowladda ama federaal ha u shaqeeyaan ama heer gobola ka shaqe maamula ka shaqeeyaan iskuma xirna marka taasna waxaan rabaa inaan maaragtay wasiirku isna noo faahfaayo waana mahadsantihin wasiirkaan u deynaynaa agaag aad iyo aad baad umahadsantay adeer waa kusoo ducaynayaa inaad nala socoto arrintaa dadka ma cid kala qorata waxa mashaariic baa jirta mashaariicdaas oo loogu talagalo in dalka dib loogu soo dhiso wasaarad walba kartideeda la eega waxaa eega dadkayna caawiya international community-ga eega baananka eega african development bank world bank particularly iyo islamic development bank waa la isla garanaya waxaa la odhaya wasaaraddaasi waxay waxay aada uga jecsantahay xagga looga legal systemka ama xagga financial analysiska ama xagga budget coordinationka yay ka liidataa meeshay ka liidatay baa la identify garanaya dabeetana lacag baa meel la dhigayaa implementing agency baa loo dhiibayaa soomaaliya dad kale iskugu jirta markaa dabeetana positions baa la identify garanaya la odhanaya positionka dadka loo qoro accountant c p a haystaa la doonayaaba for example la odhanaya financial analyst f s financial analysis chartereda baa ayaa la doonayaaba la odhanaya lawyer baa la doonaya j d baa ayaa la odhanaya kuli baa dabeetana la advertise garanaya marka la advertise gareeyo markaa waa la wada socdaa sooma dadkii dawladda dawladda wasaaradii dooneysay ama hay-addii dooneysana way la socotaa terms of referenceki sidii aan hore usoo idhi bay soo qorayaan qoladii wax finance garanaysa world banka iyaguna dhinac bay kala socdaan iyadoo la isla wada socdo oo centerkuna yahay hay-adda mxuuha shaqa shaqadiiyo shaqaalaha centerkuna taa yahay ayaa wixii laga wada shaqeynaya waa la wada advertise garaynaya waa la shortlist garaynaya processkaasaa la gelaya aan horada idinku sheegay dabeetna world bank iyo dadka xaggaa ku shuqulina way eegayaan wixii aan nidhi iyo dadkani inay inay inay iswaafaqsan yihiin sidaasaa qofkii lagu qaadanaya taasi waa taa wey marka ma aha wax dad kale qorayaan waa la wada qorayaan lakin lacagta cid kalea ku shuqul leh they want to insure inay inay hubiyaan weeyaan in waxaan sheegaynaan ay dhab yihiin lacagtoodana loo isticmaalayo sidii loogu talagalay arrinta uganda iyo qofka uganda noo shaqeynaya waxaan ku sheegayaa the governor of the central bank of u k i think was ajnabi inuu ahaa baan umalaynaya canadian haddaanan khaldanayn adaa adaa adaa isixi karaa waa canadian way marka canadian ma xumaan ma aha dhibaatana ma aha inaad advertise garayso oo qof wanaagsan aad qaadato numbers and numbers budgetka lasoo diyaarinaya simply waxa weeyaan wasaaraddana maxaa ku baxa wasaaradda kalena maxaa ku baxa budgetkeenuna wax qarsoon ma aha marka waad qaadan kartaa qof ajnabiya oo technicala yacni policy maker ma aha laakiin wuxuu isku soo geeyaa ma garanaysaa inaan wuxuu isku soo geeyaa muxuu ah nambaradu isku soo geeya waxaan waxaan u inshuurgarayaa hubiyaa inay nambaradu ay ay sax yihiin waayahay connectionka anaga iyo anaga iyo dowlada goboleedyada aad iyo aad baan isku xidhannahay haddii aanad ogeyn wasiirada dowlad goboleedyada iyo anigu shirar baan leenahay saddexdii bilood labadii biloodba mar waxyaalo badan oon isla soo qabanay baa jira waxaan doonaynaa dalkani inuu budget keliya yeesho dhowaan waxaan doonaynaa dalkan wixii soo galo o dhan in cashuur keliya la wada bixiyo ama boosaas ha ka soo galo ama kismaayo ha ka soo galo ama muqdisho ha ka soo galo inuu mid keliya yeesho waxaan doonaynaa diyaaradaha baxaya iyo kuwa soo gelaya in dadka wax keliya laga wada qaado inaan sidii nation u ekaano laakiin decentralized ayaan doonaynaa waxaan doonaynaa khayraadkeenna inaan halkaa miiska soo wada no isla wada ogaano all of us aan isla isku raacsannahay inaan wada leenahay habkii loo allocate garayn lahaana criteriyada gidigayo aanu aanu soo soo soo badka soo dhignaan doonaynaa in calool xumadu naga wada baxdo ayaan anagu ka shaqaynaynaa madaxda iyaduna nagu taageersan tahay marka taasina taasan gobol waana si wanaagsan waana wada waa mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan kusoo dhownahay si aan uga faa'iidaysano marka aad leedahay miisaaniyad keliya dalkan inuu yeesho ma federaalki baa laga noqonayaa inaan inaan budget keliya eeg one country baan nahay nation keliyaan nahay budgetka puntland soo diyaarsato iyo ka south west soo diyaarsato iyo ka galmudug soo diyaarsato ka kismaayo soo diyaarsato jubbaland in laysku wada keeno waxaasoo dhan ka federaalkan lasoo diyaaray laysla wada eego waxaan u wada baahan nahay oo dhan laysla eego yani inay sanadka soo socda dhici inay kadamba dhici mooye laakiin habka looga baahan yahay nation waxa weeyaan inaan wax walba isla eegno dabeetana baahiyaha meelaha kala goongoonida aan garan karno aan malayn karno dabeetana meelaha lacagu ku badan yahin ama dakhligoodu wanaagsan yahay looga soo bedeli karo waa in la ogaada baahidaadu waxay tahay iyo waxaad soo saari karto sidaasay ku imanaysaa subsidization-ka iyo iscaawinta gobolada kale kale kala xooga badan li saasay ku dhacaysaa taasaanan ku soconnaa next year dhici ka kala dhici war weli war looma hayo laakiin waxaan ku calool diiranahay inaanu xaggaa u soconno hiigsigiin hiigsigiinu waa sida mudane bayle waxaan ugu dambayntii jeclahay inaan ku weydiiyo markii la magacaabayay golaha wasiirada ee aad ka mid tahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxa uu bulshada soomaaliyeed la wadaagay in uu ka codsanayo wasiir walba iyo wasiir ku-xigeen kasta in uu hantida uu leeyahay uu soo gudbiyo oo la qoro lana kaydiyo arrintaasi ma wasaaradda maaliyadda hayso ma xafiiska ra-iisul wasaaraha hayo ma guddi baarlamaan baad u gudbiseen xagee ku dambeysay arrintaani waxaan ogahay in qof walba sida aad sheegaysa loo weydiiyey qof walibana soo qoray iyadoo confidential ah ooan cid kala arag waxaan filayaa inay xafiiska prime ministerka meel ku qasilan yihiin maalinta loo baahdana warqadaasoo xidhan ee dee qof la yidhaahdo amuuruu wadaa in lasoo saari doono lana akriyi doono baan de anigu filayaa maalintaan utaydan dhiibay igu dambeysay saasaa laakiin aan umalaynaya inay tahay maxaa kula haboon wasiirkii maaliyadda tahay ma in sidaa loo hayo mise in guddi gooni ah uu jiro oo warqadahoo xidhan loo dhiibo aniga horta wa wa waa tallaabo aad iyo aad iyo aad u qurux badan siaad og tahay in qofka dalkan shaqa ka qabanaya waxa uu leeyahay maanta inuu sheego waa tallaabo aad u qurux badan weeye i think prime ministerku waa ku ammaanan yahay iyo dawladdu cidda haynaysa haddii central banka loo dhiibo iyo haddii prime ministerka xafiiskuusu hayo de kolley iyo kolleyba qofkii wixii uu qoray unbaa qoran wax kaloo la qoraya lama jiraan warqadina waa xilan tahay anigu real wax dhibaataa uma arko wax weyn in lagu akriyana uma malaynayo inay faa'iido keenayso halka ay maanta taalo laakiin waxaan filayaa inay xafidan tahay waraaqaasi xafidan yihiin marka loo baahna lasoo bandhigi doono wasiirka maaliyadda ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle aad iyo aad ayaad umahadsan tahay idinkaa mudan aad baad umahadsantihin dhegeystayaal calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanayo washingtonna waa dhageynintaas jaamacad buu u mahadsan yahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hiddaha iyo idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waxaa jiri jiray kasmooyin dhowr ah oo soomaalida qaarkeed ay aqoon dhab ah u lahayd maantase tirada laga martiyi karaa ay sii wis leedahay waxaa ka mid ah kasmada daawada iyo qalliinka kasmada dhirta kasmada la tacaalidda cudurrada xoolaha iyo kasmada dabeecadaha kala duwan ee berrimada xoola daaqeenka ahi ay kala leeyihiin midda aan u dan leeyahay ee aqoonteedana ay ku fogaadeen waa xidiga aqoonta oo barnaamijka maanta aan wax kaga taataaban doono xidiga malaayiin lagu qiyaaso ayaa cirka ku shaqlan kuwaasoo u kala baxa qaar tan iyo aamanuu la yiqiin iyo malaha qaar weli inuu aqoonsado aadanaha ka sugaya waxaa haddaba jira kuwo aada caan u ah oo hanaanqoraxeedkeenna ka mid ah ummadaha dunida badankoodna ay magacyo u leeyihiin sida kullu kuu caddaan doontana soomaalidu waxay ku jirtaa waayo hore ummadaha xidigahaas aqoonsaday taasna waxaa markhaati u noqon kara kuwa loo yaqaan meerayaasha amaba sayaariinta oo haddii la doono in la qeexo la odhan karo waa xidigo qaboobayoo dhulal noqday oo qorraxda la socda oo ku wareega iftiinkana ka qaata xidigahaas oo sagaal ah lix ka mida ayay soomaalidii hore magacyo gaara u lahayd kuwaasoo ah dusaa waxaalaxir ama xidigta waaberi dhulkeenna faraare cisjeex amaba cisjiid iyo raage isla xidigahaas ayay carabtuna magacyo gaara u leedahay sida cudaalid suhra mariikh mushtari iyo saxal meerayaasha ka sokow waxaa iyaguna jira xidigo kale oo dayuxu maro amaba uu la fadhiisto bisha soddonkeeda siddeed iyo labaatan habeen oo ka mid a waxay u qaybsan yihiin afar waaxood oo tiibo ay ka kooban tahay xidig ama cutub xidiga ah oo toddoba ah toddoba walibana waxay soo baxaan bilowga afarta nur ee ay sanadu u qaybsan tahay waaxda ugu horeysa raqo ayaa lagu magacaabaa waana xidiga gu waxay ka kooban yihiin gudin listan urur galgaal agaali guduud agaali cad iyo afagaal waaxda labaadi waa naafaha oo ah xidiga xagaa kana kooban naaf cadde naaf madoobe afqoys mijin kooxdin dirirday iyo dirir waaxda saddexaadi waa daalali oo waa xidiga dayreed waxayna ka kooban yihiin garbo bayaxaw gudban libcas mareega dheer xoor dameera joogeen waaxda afraad ee ugu dambaysaana waa ciriro waa xidiga diraaceed waxaa ka mid ah jid dariqle jid gabare jid gacanle rab hore rab dambe iyo meecaad xidigahaas qaarkood waxay soomaalidu u tiqiin magacyo halka badan tusaale ahaan xidiga galgaalka la yidhaahdo waxay kaloo u yaqiineen cadaad iyo laxmar agaali guduud iyo agaali cad waxay marar kale ku magacaabi jireen nuguushi guduud iyo nuguushi cad magaca labaad oo dirirdaygu lahaana waa naasegaallo magacyadaas markii dhab loogu fiirsado waxaa inoo caddaanaysa inay baxeen waayo hore oo dhaqanka soomaalida aan dibadaha looga iman lana dheehin waxaa kaloo inoo caddaanaysa xidiga aqoontu inay ahayd kasmo bulshadeennii hore dhexdeeda asiili ku ahayd kasmo aan shisheeye laga soomin guursan lagana soo amaahan badanaa xidiga yaqaankii hore ee soomaaliyeed xidiga sheegna wuu ahaayo habeenkii intuu cirka ku dhaygago ayuu ka faalin jiray timaadada si wax noqon doonaan guga ama dayrta soo aadan abaar iyo aaran midka ay ahaan doonaan ayaa xidiga sheegga laga toyan jiray dabadeedna wuxuu ku taliyo ayaa lagu dhaqaaqi jiray dhinaca kale wiilka dhasha habeenka xidig hebel uu dayaxa la fadhiyo ayuu saadaalin jiray marka uu nin weyn noqdo tilmaamaha qof ahaaneed ee uu la soo bixi doono waxay odhan jireen xidigta bayaxawda loo yaqaan wiilkii dhashaa wuu tarmaayo landheere ayuu noqdaa welina isaga oo nool ayay warasadiisu ciidda ka badataa naaf madoobe kii ku dhashaa wuxuu noqdaa qof ay eeddu qaban og tahay oo wax uu falay iyo wax uusa falinba loo qabsado afqoys kii ku dhashaa wuxuu noqdaa aftahan geedka hadal ah midkii garba ku dhashaana wuxuu ahaadaa colwadeen diriftu wax uga fudud tahay oo meel alla meeshuu joogaba dagaal ka rida sidaan soo sheegay xidigahaas uu dayuxu maro ku waliba waxbuu ugu astaamaysnaa waxaana malahayga ugu caansan kan toddobaad ee ugu dambeeya waaxda naafaha lagu magacaabo waa dirirkeen tusaale ahaan wiilka dhasha habeenka uu dirirku dayaxa la fadhiyo waxaa loo fili jiray inuu noqon doono nin karmeed raganimo oo idile ay harsatay oo cadkiisa aan loo muhan karin waxtarkiisuna uu badan yahay mararka qaarkood wiilkaas oo kale dirir bay u bixin jireen iyaga oo u rajaynaya inuu yeesho tilmaamaha la wada jecel yahay ee xidigaas ku laran odayadii hore qaarkood ayaa waxay warin jireen laba meelis oo gabay ah in sayid maxamed tiriyane ay u badin jireen inkastoo aan la hubin cid kastaaba ha tirisee waa laba meeliso ninkii lahaa uu ku faanayo geesinimo iyo kini adayg uu dadka kale dheer yahay taasoo uu ku helay inuu dirirku dhashay hooyadiina markay isaga foolanaysay ay aada libaax indhaha ku dhufatay wuxuu yidhi afar iyo tobnaad baan dhashay iyo dirir caruuriyaadee hooyadayna aar gudahayey aragtay fooshiib meerayaasha ha ahaadeen ama kuwa uu dayaxumana ha ahaadeena aada ayay xiduguhu ugu jiraan suugaantii hore ee soomaalida hadday maanse tahay iyo mahmaah iyo oraah murtiyeed hadday tahay dirkaba tusaale ahaan lo jirkii saca u heesay ee sida dadban ugu dardaal warinaya waa kii odhan jiray haddaan ururkiiyo afagaa riday mugga eeddaa ilaah baa qaba anna orodkay waa intii hore mar kale waa kii lahaa seerma weydiiyo sagaalaha dirir waa lagugu simi haddaad seegtana waa lagaa socon waxay kaloo odhan jireen qaalinta xilliyada afagaalka iyo agaalida curataa waa galgaashaa oo macnaheedu yahay da' damba ma dhasho sidaa darteed beelooda waxay ugu heesi jireen afagaal iyo agaaliha curan iskase orgood waa ayaansan kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanadii sanadihii ay soomaalidu u qalab uruursanaysay in qarankeeda ay gacmaheeda ku dumiso ayaa allaha u naxariistay waxaa gabiyey aada carab wuxuu istusay qoladiisa mooye in colaada sokeeyo loo wada heelan yahay sidaas awgeedna aysan gar ahayn iyaga oo keliyihii inay calanka gaar ka ahaadaan wuxuu haddana isweydiiyey oo haddii hubka la isu qaato dowladnimadana la waayo anigaaba dagaal ku samcanoo garbadhashaye ma waxaa jira wax aan waayayo oo tololka kale aysan waayi doonin markaasuu gabaygii kusoo gabagabeeyey mar haddaynu kala guur wadnoo gobolba meel aaday gaashaankumaalba ha tagto iyo duul la gaashado ee garbaanba u dhashay ee weerarkii hays galaabaxo gabagaba ku dharag baan jantay iyo gobolka halabeeye ha la gubo haddaan calanka madow la isla garanayna maxaa aniga gaar iiga dhigay geedanka ilaashaguud raggii xidigaha yiqiin si weyn ayay soomaalidii hore u qadarin jirtay aqoontoodana ay u aqoonsanayd kadib markii la arkay waxyaabo ay sheegeen oo rumoobay waxaa la yidhi soomaalida waqooyiga degta qaarkeed nin suldaan u ahaa ayaa waxaa u dhashay wiilkii curad ee suldaannimada ka dhexli lahaa midhaameelaha ayay ka dhawaayeen waxaa warkaas gole ay fadhiyeen markiiba loogu keenay laba nin oo xidigaha aada u yaqiin kana faadhin jiray midkood baa inta cirka kor u dhooray wuxuu yidhi allah suldaan hebel wiilka caawa u dhashay doqonsan ah kii kale oo u marag furaaya ayaa isagiina cirka dib ugu noqday markaasuu yidhi cimri dherarka ayuu kaga daray waxay odhan jireen markuu aabbihii dhintay ayuu wiilkaasi suldaan noqday hase ahaatee weligiis tala la mahadiyo ma keenin boqol iyo toban guna wuu ku dhintay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eeba idmo
axmed faarax cali idaajo aad ayuu mahadsan yahay guud ahaan idaacaddii fidnimana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgeliyo anigoo ah cashe ibraahim jacfar kuukaay iyo isku dubaridka uu lahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.